جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo qodobadan caawa idinkugu heenna hadduu alle idmana waxaa ka mid a dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada mahadaay ee wilaayada shabeellaha dhexe diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ayaa duqeyn sababtay khasaare kala duwan ka geysatay gobolka amxaarada ee waqooyiga dalka itoobiya kataib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah kaas oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe mas-uul ka tirsan dowladda silbiyadda ee maraykanka ayaa sheegay in ciidamada ameerikaanka aysan sii joogi doonin dalka soomaaliya maamulka islaamiga degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowladdiinaya u soo gebagabeeyey howlwadeennada makaatibta maamulka degmadaas haweenka ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira deegaanka beerayabaal ee bariga wilaayada hiiraan جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa axad toddoba-iyo tobanka shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellaha dhexe barqanimadii maanta waxay mar kale dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiintu ay ka dhaceen duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellaha dhexe waxaana dagaaladii maanta la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa allah fadligii lagu jebiyey dagaaladii maanta waxaana jira khasaa'ir kala duwan oo murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaaladaas maalintii shalay ayay ahayd markii dagaallo sagaal jeer lagu jebiyey murtadiintu ay ka dhaceen isla duleedka degmada balcad waxaana dagaaladii shalay lagu dilay afar iyo toban askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay kow iyo labaatan kale oo isla riddada ah dhanka wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen fariisinka maleeshiyaadka riddada ee isgoyska saybiano ee degmada hodan ee magaalada muqdisho dhaawaca inta la xaqiijiyey waa saddex askari oo murtadiina isla banaadir waxay ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen fariisinka murtadiinta ee isgoyska xoosh degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiina shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen isbaaro murtadiinta u tiilay afaafka hore ee degmada qoryooley ee shabeellada hoose dhimashada waa laba askari oo murtadiina howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka shabeellaha dhexe banaadir iyo shabeellada hoose ayaa qayb ka ah weerarada har iyo habeen lala beegsanaya cadowga allah ee duulaanka shareeca ladirirkaa ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ayaa duqeyn sababtay khasaare kala duwan ka geysatay gobolka amxaara ee waqooyiga dalka itoobiya waa kan cali aadan cabdulaahi caliyare wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa sheegaya in dagaallo xooggan oo u dhexeeya maleeshiyaadka faano iyo ciidamada xabashida itoobiya ay ka dhaceen degmada ambaasal iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka woolo oo ka mid ah deegaanada amxaarada dagaaladan oo socday muddo laba maalmood oo xiriir ah ayay wararku tibaaxayaan in maleeshiyaadka faano ay horumar ballaaran ka sameeyeen kana gaareen guulo la taaban karo wararka ayaa sheegaya inay jiraan tiro aan la cayimin oo ka tirsan hubka culus gaar ahaan madaaficda waaweyn oo laga burburiyey ciidanka dowladda xabashida itoobiya ilaa hadda lama helin khasaaraha dhabta ah ee kala gaaray labada dhinac mana jiro wax war ah oo ka soo baxay dowladda xabashida itoobiya oo ku saabsan dagaaladan socda dhaqdhaqaaqyada maleeshiyaadka faano ee deegaanadan ayaa dib u soo cusboonaaday sida ay muujinayaan dhacdooyinkan u dambeeyey maadaama dagaalku uu muddo badan ku urursanaa waqooyiga gobolka woolo elwareedyo ayaa sheegaya in xakad uu ku yimid isu socodkii gaadiidka ee magaalooyinka diisi iyo wujiltina islamarkaana ay shaqooyin ka joojiyeen wadayaasha gaadiidka sababo amni dartood sidoo kale dagaallo qaraar ayaa laga soo sheegaya dhanka koofureed ee ku dhow magaalada kombolja iyo degmada woreboobo halkaas oo la sheegay in ciidamada dowladda lagu gaarsiiyey khasaare xoogan aagga koonfur galbeed ee woolo ayaa lagu soo waramayaa in ciidamada dowladdu ay awoodi waayeen inay gacanta ku dhigaan halka maleeshiyaadka faano ay shaaciyeen inay la wareegeen gacan ku haynta magaalada bokexa oo ka tirsan isla deegaankan sidoo kale maleeshiyaadka faano ayaa la sheegayaa inay ku gacan sareeyeen iska horimaadyo xoogan oo ka dhacay gobolka gojaam ee dhaca waqooyi galbeed ee dalka itoobiya gaar ahaan agagaarka dima georges sida ay tibaaxayaan ilawareedyo maxalli ah ciidanka xabashida itoobiya ayaa lagu soo waramayaa in si weyn loogu xanuujiyey dagaaladaasi sidii caadada u ahayna ay bilaabeen inay ka argoostaan dadka rayidka ah iyagoo duqeymo la beegsaday sidoo kalena boob ku bilaabay guryaha dadka deegaanka dhanka kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska ayaa duqeymo culus ku beegsaday guri ay degnaayeen dad rayid ah oo ku yaala degmada afraada gidaam oo ka tirsan gobolka amxarada ilawareedyo ayaa sheegaya in duqeyntaasi ay ku dhinteen saddex qof oo isugu jira hooyo uur leh ilmo yar oo ay dhashay iyo wiil dhallinyaro ah waxaa sidoo kale duqeyntaasi uu dhaawac culusi ka soo gaaray wiil yar oo da-diisa lagu sheegay toban sano jir goobjooge ka mida dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay balse codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa duqeynta ku eedeeyay dowladda saliibiyadda itoobiya oo uu xusay inay dagaal kula jirto maleeshiyaadka amxaarada ee faano waqooyiga gondar sidoo kale waxaa ka socda dagaallo culus waxaana wararku ay sheegayaan in ciidamada dowladda xabashida itoobiya ay ku adkaatay caqabad xoogganna ka haysato sugidda ammaanka marinka u dhexeeya itoobiya iyo suudaan maleeshiyada faano ayaa lagu soo waramayaa inay gacanta ku hayaan gobolka amxarada siddeetan boqolkiiba toddobaadkii lasoo dhaafay ayay haytay markii maamulka gobolka amxaradu uu shaaca ka qaaday in konton bilyan oo birta itoobiya ah oo canshuura uu ku waayey colaadaha ka taagan gobolkaasi kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey cadowga alla ah kaas oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe faahfaahinta warbixintan waa kan cabdulqaadir rabbaani
muuqaalkan ee baahisay kataayib al ikhbaariya ayaa ahaa weerar mujaahidiinta ay ku qaadeen fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ku leeyihiin tuulada dhagaxow duleedka deegaanka xawaadley ee wilaayada shabeellada dhexe halkaas oo cadowga khasaare lagu soo gaarsiiyey muuqaalka ayaa marka uu daqiiqad ku dhow yahay waxaa la arkayaa maleeshiyaadka murtadiinta oo fariisimahooda ka baxsanaya iskuna maqiiqaya dhulka beeralayda iyo geedaha qodaxda leh ee goobta ka agdhow baktiyada maleeshiyaadka oo bilqan meel aan sidaas uga fogeyn fariisamayaashooda ayaa lagu arkayaa muuqaalkan ee tuulada dhagaxow ee deegaanka xawaadley gabagabada muuqaalkan ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa hub iyo saanad ciidan oo maleeshiyaadka u tiilay halka mujaahidiintu ku soo weerareen
وعلى جماجمهم دعس كبر وقل بندركه النصر من بعد الغلس النصر من بعد الغلس دق الطبول المعركة هي تقدام والغمس
mas-uul ka tirsan dowladda salibiyadda ee maraykanka ayaa sheegay in ciidamada ameerikaanka aysan sii joogi doonin dalka soomaaliya yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya bate hexeth oo ah wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka ayaa isagoo booqasho ku jooga xarunta taliska ciidanka saliibiyiinta ee africom ee dalka jarmalka ka hadlay joogitaanka ciidamadiisa ee soomaaliya mas-uulkan ka tirsan maamulka trump ayaa isagoo booqashadiisa ku guda jira la weydiiyey su-aala ku saabsan siyaasadda dowladdiisa ee ku wajahan soomaaliya gaar ahaan mustaqbalka ciidamadiisa haddii ay sii joogayaan iyo haddii kale wuxuu tilmaamay in ciidamadiisu aysan sii joogi doonin soomaaliya isagoo dhanka kala sheegay inay la tashiyo la yeelan doonaan oo ay dhegaysan doonaan saraakiisha ameerikaanka ah ee ku sugan gobolka wuxuuna sheegay in trump uu si cad u sheegay in ciidanka maraykanka aan lagu sii hayn doonin dalalka caalamka wasiirka difaaca washington big hexeth oo ka jawaabayay su-aasha ku saabsan ciidamadiina ma sii joogi doonaan soomaaliya ayaa ku jawaabay sida tan annagu ma doonayno inaan askar maraykan ah ku baahino dalal kala duwan oo caalamka ah balse waxaan ka doorbidaynaa inaan fulino weeraro fogaan ah wasiirka difaaca maraykanka ayaa koob iyo tobankii bishani februari booqasho ku tegay taliska africom ee ku taalla magaalada stuttgart ee dalka jarmalka halkaas oo uu kula kulmay saraakiisha sarsare ee taliska waxay tani kusoo beegmaysaa xilligaalada caalamka ay walaac daran ka muujinayaan duulaanka saliibiyiinta ay kaga jiraan soomaaliya gaar ahaan maalgelinta eusom oo ah isbahaysi kufri ah oo lagu bedelay taliskii kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ee atimis hadalka wasiirka difaaca maraykanka ayaa kusoo beegmaya xilli mar kale ay dib usoo laabatay qadiyadda kabixitaanka maraykanka ee soomaaliya labada kun iyo labaatankii ayay ahayd markii uu trump ciidamadiisa ka saaray soomaaliya kadib weeraradii isxigxigay ee ka kala dhacay beledoogle iyo mandabay oo ku kala yaala shabeellada hoose iyo laamow waxaana maraykanku weeraradaasi uu ku waayey askar badan diyaarado kuwa dagaalka ah iyo saanad hub ah
maamulka islaamiga degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diiniya usoo gabagabeeyey howlwadeennada makaatibta maamulka degmadaas waa kan cabdiwahaab maxamed bukhaari dowradan oo socotay muddo saddex maalmood ah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe u soo xiray dhammaan howlwadeennada makaatibta kala duwan ee maamulka degmada intii ay socotay dowradan ayaa lagu qaatay duruus muhiim u ah qofka muslimka mujaahidka ah sida al ammaanah iyo horumarinta nafta lagu horumarinayo barashada cilmiga sharciga iyo ciwaano kala duwan oo ay ka mid ahaayeen muxaadaraad qayim ah munaasabadii gabagabada dowladan waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah oo uu ka mid yahay sheekh xasan takar haddaannu dhimanno oo wilaayaadka islaamka ku dhimanno annagoo ku taagan sidaas oo ah tawxiidka haddana haysta nicmadaas alamni waasalaama waxaan rajaynaynaa ilaahay noo naxariisto jannadiisina geliyo meesha ay tahay in loo soo hijroodo oo ay qof walba waajib ku tahay muslima inuu usoo hijroodo waa meeshii kitaabullaahi wa sunnatu rasuulihi ee kelimadda rabbi kor la yeelay ee lagu xukumayo sharciga allah meeshaas wey qaar ka mid ah howlwadeenadii makaatibta maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee dowlada loo soo xiray ayaa faahfaahin ka bixiyey dowladii diiniga ahayd ee ay soo qaateen iyo wixii ay ka faa'iideen waxaan maanta halkan lagu soo gabagabeeyey dowro saddex maalmood noo socotay makaatiibta degmadan bu'aale uu waaligu dowro ugu qabtay maasha allah dhammaantood waan ka soo wada qayb galeen cashiro muhiim ah oo alxamdulilaahi raggan camalka mushaarikeeyey waxbooyin ka anfacaya oo shaqadoodii yacni maaragtay qaabkay u gudan lahaayeen yacni baraarujinaysay ayaan ku qaadanay waxyaabahayaan ku qaadanay waxaa ka mid ahaa dersi ka mid ah al amaana camalkan aan hayno iyo hawshan aan ku jirno ammaano wey in la ilaaliyo ilaahayna waan amrayaa in allah yaamurukum an tu-aduu amaanaati ilaa ahliha iyadan insha allah tacaala si fiican buu sheekh maaragtay noogu celceliyey waxaa kaloo ka mid ah darsi aan qaadanay tadwiir nafs naftaada inaad hormariso oo aada isku tashato oo aad maaragtay naftaada u dadaasho waxaa kaloo ka mid ah idaara idaara ka mid ahayd sida wax loo maareeyo ama wax loo maamulo ama wax loo idaareeyo inaa iyadana insha allah tacaala la barto inahaas ayaan ku qaadanay dowradan ayaa qayb ka noqonaysa dowraadka diiniga ah ee maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale uu bixinayo waxaana dhowaanahanba maamulku uu ku howlanaa bixinta dowraadka oo la siinayo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada bu'aale ugu dambeyntiina haweenka ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa hadyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira deegaanka beerayabaal ee bariga wilaayada hiiraan waa kan cabdiqani maxamed munaasabadan oo ka dhacday howlka xafladaha ee sheekh xasan barsane ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayay haweenka muslimaadka ah ee degmada buqa qable ku wareejiyeen hadaayaad qaali ah oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayada oo ay ugu horeyso furinta deegaanka beere yabaal ee bariga wilaayada hiiraan sheekh saalax ibraahim oo ka mid ah culimada wilaayada hiiraan oo goobta ka hadlay ayaa ku booriyey haweenka degmada buqa qable in marna aysan ka caajisin doorka ama kaalinta kaga aadan dagaalka jihaadka hawsha markaad aqabateen howl aad iyo aad u weyn waaye ilaahay camalkiina ha idiin barakeeyo ragga mujaahidiinta saqoorta ku jira aad garab istaagtaan oo aad markaasi macnaha garabkooda ka muuqataan oo aad hawshoodii markaasi macnaha wax ka qabataan ayaad markaa u istaagteen marka ilaahay subxaanahu watacaala haddii inka abaalmariyo ilaaha idinka jazeeyo jazaa'an cadiiman ayaan markaasi leenahay hawsha markaad qabateen howl aad u weyn waaye wax aad looga farxo aad u weyn waa caagta iyo marka howlaha aad qabateenoo meesha yeello maanta meesha firqsan wax aad iyo aad u badan waaye marka ilaahay subxaanahu watacala ugu mahad celinaynaa ilaahan subxaana wa tacala ku mahadinaynaa waxaana idinka rajaynaynaa horena u samayn jirteen inaad markaa hawshan sii wadaan waad sii ballaarisaan oo aad sii xoojisaan yani insha allahu tacaala ilahay idinkaga rajaynaynaa qaar ka mid a haweenka degmada buqa qable ee hadiyadaha kala duwan ku wareejiyey ciidanka mujaahidiinta oo goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyey noocyada ay ka kooban tahay hadiyadda iyagoona sidoo kale diray fariimo dhowr ah ولإخواننا المرابطين الأشاوس أسود الشرى وفرسان الوقار في ثقور ولايتنا ولاية هيران ولاية الملاحم والمعارك والفتوحات بصفة خاصة فنقول لهم أيها الأفضال الأفذاذ الأفاضل وحراس العقيدة والمكارم لقد شفيتم صدورنا لما قد رد الله من كيد الكافرين وحملاتهم بأيديكم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله فهنا رباط المؤمنين وساحة لجهادهم أو آية للمهتدي سنمضي بعزم على نهجنا نعد الجيوش لرد العداء gabdhaha muslimaadka oo ku nool gobolka hiiraan gaar ahaan degmadeena buqa qablo waxaa maanta aan wareejinaynaa hadiyadooyin kala duwan alaabtaas waxaa ka mid ah buskud oo ah toddobaatan loor timir oo ah konton kartoon loor sokor ah loor qaxawe ah gooyaasha la hugsada boqol iyo labaatan go baatiyaal kow iyo toban daaqadood shaambada qubeyska shan kartoon saliidda qoryaha lagu safeeyo ama la mariyo shan kartoon cataro shan kartoon fanaanadaha hoos qashiga shan dersin cimaamadaha shan dersin buumiyaal shan dersin macaawisyo shan dersin malmalaado labaatan kartoon sabaayado shan iyo toban kiish caawi gaarno laba boqol sideetan iyo afar annagoo ah gabdhaha ku nool walaayada hiiraan gaar ahaan degmada buqa qable waxaan maanta meeshaan ku bandhigaynaa amaaan ugu diyaarinay wiilishii walaalaheena oo ku jiro sabuurta oo weliba gaar ahaan hadda dagaalada ka socda dhinaca bari hadiyaad aad iyo aad u yar laakiin allah subxaana watacaala agtiisa qaali ka ah suu rasuulka caleyhi salaatu wasalaam uu yiri ninkii diyaariyo qof duulaya isagana wuu duulay annagoo ajarkaas allah subxaana watacaala ka xisaabsanayna waxaan wiilashaas ugu talagalnay alaabtan hadiyaadka oo hadda meesha walaashay ka akhrisay waxaan walaayada ku wareejinayna alaabtaas inay gaarsiiyaan wiilashaas oo macnaha jooga sabuurta ayakana waxaan leenahay waxaad ogaataan inay leedihiin gabdho walaalihiina ah idinka dambeeya oo garabkiina taagan hadda adinka asafka aad ku jirtaan oo daxantaas iyo dhibaatadaas aad u adkaysateen annagana insha allah garabkiina ayaan taagannahay marna idinma ilooweyno haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa kaalin weyn ka qaata dagaalka jihaadka ah ee ka socda bariga afrika warkii fiidnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga intaa